بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا رسول الله اللهم صل وسلم عليه صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين وارض اللهم عنا وعن خلفاء الراشدين الاربعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحن سودني سيرتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيرتي هويدي مؤمنين تا مرودي النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بنت أبي بكر asidiiqa bintu sidiiq gabadhii runta badnayd ee uu dhalay saxaabigii runta badnaa ee rumeeyey nabigeena moxamed ah waa abubakar radia allahu canhu walaalayaal waxaynoo joogtay hijradii ay soo hijrootay caa-isha radia allahu canha ay kasoo hijrootay magaalada maka ayna timi magaalada madiina horena waxaynu uga soo sheekeynay khudbadii ama khidbadii iyo doonistii nebigu uu soo doonay caa-isha radia allahu canha wa ardaha dabadeedna abaabakar uu siiyey inantiisii nebigii ilaahay ee moxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam kadib markii ay yimaadeen magaalada madiina waxaa dhacay dagaalkii beder ee nimankii quraysheed ee gaaladii quraysheed ay soo qaadeen ayagoo doonaya in ay muslimiinta la dagaalamaan dagaalkii beder baa dhacay muslimiinta ayaana ku gacan sarreeyey halkaana madaxdii waaweynada gaalada kaaba qabiiladoodii salaadiintoodii iyo cuqaashoodii iyo waxgaradkoodii iyo culimmadoodiiba halkaa lagu dilay oo ay ka mid ahaayeen raggii ugu waaweynaa abujahal uu ka mid ahaa umaya ibnu khalaf cuqba ibnu maciid waliid iyo shayba cuqba ibnu maciid iyo rag kale oo fara badan oo ka mid ahay nadur ibnu xaarit iyo qaar kaloo badan toddobaatan ka mid ah halkaa lagu dilay ceelkiina lagu guray badankoodii kuwii madaxda ahaa marka guushaa weyne ay usoo hooyatay muslimiinta waxay ahayd bishii ramadaan ayay dhacday dagaalkaasi bishii ku xigtay ee shawaal ee sanadkii labada hijirada ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu la aqalgalay caa-isha radia allahu canha caa-isha waxay leedahay radia allahu canha maalin aniga oo la jooga bay leedahay asxaabteeda yacni dhallinyaradii yaryareed ama caruurnimadii ay wada cayaarayeen oo ay haysteen caruusadii yar oo ay ku dheeldheelayeen ayaa waxaa ii timi bay tidhi ummu roman ummu romanna waa saxaabiyad qaali ah waana caa-isho hooyadeeda wanagii kasoo sheekaynayna ka mid ahayd saabiqiin alawaliin haweenkii ugu horreeyey islaamayba markaa waxaa tidhi hooyadii umu romaan baa ii timi oo gacanta inta ii qabatay ayay i keentay guri ay joogaan dumar reer ansaar ah gurigii baa lay keenay waa lay soo geliyey kadibna timaha ayay ii dhaqeen bay tidhi wayna ii hagaajiyeen oo ay ii diyaariyeen rasuulka ilaahi sala allahu calayi wasalam arooskiibana loo diyaariyey sidaas baanay ugu dhiibeen rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam idan caa-isha radia allahu canha sidaas bay ku aqal gashay oo haweenkaas ayaa arooskeedii hagaajiyey oo diyaarinayay saas baanay ugu gacan geliyeen oo rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay tidhi arooskayga lama laguma gowricin geel iyo adhiton ee waxaa hadyad naloogu keenay ama cunto yaroo weel ku jirta ayaa naloo keenay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabiga sacad ibnu cibaada radia allahu canhu ayaa waxoogaa cunto ah u keenay radia allahu canhu nebiguna marti buu sameeyeyo arooska dee xaflad buu leeyahay xaflad buu sameeyey ay kasoo qeyb galeen saxaabadiisii radia allahu canhum jamiican caa-isha sidaas bay ku aqal gashay waxaana lagu mehersaday meherkeedu wuxuu ahaa shan boqol oo dirham waana meherkii nebigu sala alla alay wasalam uu ku mehersan jiray haweenkiisii oo dhan isku qiimo ayuu ku meheriyey sala allahu calayhi wasalam caa-isha radi allahu canha waxaa loo dhisay guri ku yaala ama ku ag yaalla masaajidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo gurigaasi wuxuu ka samaysnaa jiridda timirta iyo caleemo dusha laga saarsaaray ama dhoobo yar bay ahayd sidaas baanu gurigaasi u samaysnay yacni guri yaroo bidaa'i ah ayuu ahaa guryo waaweyn maysan dhisan jirin masaajidka rasuulkana agtiisa ayuu ku dhejisnaa waana gurigii uu waxyigu inta badan uu kusoo degi jiray nebiguna waa aada u fadhiisan jiray oo xitaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu ku ictikaafayo ee uu joogo masaajidka ee ay mamnuuca tahay inaad meelo kale u baxdid inaad ku ictikaaftid masaajidka mooyaane isagu maadaama gurigiisu uu ku dhajisan yahay masaajidka waxa uu usoo dhowaan jiray gurigiisa dabadeedna madaxa intuu soo geliyo gurigiisa ee caa-isha radi allahu canha madaxiisa ay u dhaqi jirtay timaha rasuulka sala allahu calayhi wasalamna isagana way u karfeedhin jirtay way hagaajin jirtay wejigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam caaisho gurigeeda maysan oolin alaabadan inaga inoo taalla xilliga kan ee fadhiyada iyo qaacyada iyo haba sheegin sariiraha waaweyne laba nafarka ah iyo laa ilaaha ila allah alaabta jarmalka laga keeniyo kuwa sacuudiga laga keeniyo subxaanaka yaa rabbi arrinta alaabooyinkaasi maysan oolin waxaa keliya oo yaalay gurigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam furaash yar oo liif ah ayaa yaalay oo ay ku sixan jireen isaga iyo xaaskiisu waxaana cajiib ahaa in nebigu sala allahu calayhi wasalam gurigaa marka uu ku tukanayo yacni gurigaasi siduu u yaryahay waxaayna tusinaya inaa caa-isha meesha uu ku tukanayo lugaheeda ay dhigi jirto dabeedna nebigu sala allahu alayhi wasalam marka uu sujuudayo ayuu u ishaari jiray markaasi lugaha meesha ka qaadi jirtay halkaas uu ku sujuudi jiray marka uu nebigu sala allahu calayhi wasalam sujuuddiisa kasoo kacana caaisha lugaheeda ayay dherarsan jirto halkiibay kusoo coshan jirto waxayna tusinaysaa markaa gurigaasi sida uu dayiqa u ahaa ama uu u yaraa si guryo waaweynna maysan dhisan jirin guriga noocaas ah ayay ku nooleyd caaisha radi allahu canha wa ardaaha gurigana maysan oolin faynuus faynuusku waa misbaax yacni waa sida laambadan iminka inoo baxdoo kale dee waxba uma bixi jirin guriga mugdi buu iska ahaa waxay ku leedahay caaisha radi allahu canha faynus maanaan lahayn aban lahaanaba kaba soo qaad haddaan leenahayba waxaanaan u heli jirin duhniga waxaa la yidhahda ama duxda ama saliidda lagu shidaayay dabka ayaanaan haysanin haddaanu helnaba dee duhniga ama duxda yar haddii aanu helnana waanu cuni jirno dee cuntada lagu darsan jiray ayay tidhi caaisha radi allahu canha wa ardaa maalintii ama habeenkii uu geeriyan doona nebiguna sala allahu calayhi wasalam caa-isha waxay kasoo ammaanaysatay kasoo daynsatay reer ay jiiraan yihiin ayay misbaax iyo faynuuskii kasoo qaadatay caaisha radi allahu canha nolol aada u wanaagsan bay nebiga kula noolay inkastoo noloshu ay ahayd nolol adag laakiin haddanaan maciishada noocaas ah ayay nebigi ilaahay sala allahu calayhi wasalam ay kula noolay caaisha waxay leedahay radia allahu canha wa ardaaha guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama guryaha rasuulka muddo saddex bilood ah dab maysan shidan jirin yaa allah waxayna tusinaysaa baahidu xilligaa jirta heerkay gaadhsiineed dabba lagama shidi jirin saddex bilood wiilay habaryar u ahayd caaisha radi allahu canha oo la odhan jiray curwa ibnu zubayr oo zubayr ibnu alcawaam u dhalay radia allahu canhu ayaa wuxuu ku dhahay rasuul caaisha ama habaryartii wuxuu ku dhahay haddaa maxaa cuni jirteen waxay tidhi jiiraanka ayaa nebiga sala allahu alay wasalam waxoogaa caano ah u keeni jiray riwaayo kalena ay sheegayso labada madmadow baan cuni jirno oo biyaha madow iyo timirta madow baan cuni jirnay oo baahida noocaas ah ayaa ka jirtay guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka baahida faraha badani waxay keentay in haweenkii nebigu sala allahu alay wasalam ay dalbadaan in nafaqada loo kordhiyo in biilka loo kordhiyo waana arrintii ka cadhaysiisay nebiga sala allahu calayhi wasalam ee keentay markii dambena inuu muddo bil ah uu nebigu sala allahu calay wasalam uu guryihiisi iskaga tago oo uu ka saahido markii bishii ay dhammaatay ee guryihii guryihiisa aanu nebigu geli jirin sala allahu calayh wasalam ayaa ilaahay wuxuu soo dejiyay aayaad qur-aan ah oo uu tilmaamayo allah subxaanahu watacaala in ay haweenka nebigu sala allahu calayh wasalam ay kula noolaadaan nolosha adag maciishada sidaas ah iyo baahida fara badan leh ama in uu la fasaxo ya macnaha la furo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam uu xoola u siiyo الله حليه سبحانه وتعالى يسوغنا ورماي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نبيجي إلهيو صلى الله عليه وسلم waxaad ku dhahdaa buu yidhi haweenkaaga waxaad ku tidhaahdaa haddii aad doonaysaan nolosha adduunyo iyo quruxdeeda iyo dhaldhalaalkeeda haddaad doonaysaan kaalaya fatacaalayna wamatickun kaalaya aan idinku raaxaya adduunyada iyo dhaldhalaalkeedaba wa usarixkunna saraaxan jamiila aanaan idinsii daayo siideyn wanaagsan wain kuntunna turidna allaha warasuulahu addaara alaakhira haddii aad rabtaan ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhirana ama daarta dambaysa haddaad rabtaan oo raja aad ka leedihidiin faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiima dhab ahaantii allah baa u diyaariyey haweenka idinka idinka midka ah ee muxsinaadka hewan wanaagsan abaalmarin aada u weyn marka dookh baa la kala siiyey marka in haweenkiisu nafaqa la siiyo laakiin la furo oo siraax lagu sameyo yacni la sii daayo inay kala doortaan iyo inay doortaan nolosha adag inay nebiga kula noolaadaan laakiin rajada wanaagsan ay ku noolaadaanoo oo ilaahay uu siiyo abaalmarinta weyn ama ajarka aadka iyo aadka weyn kadibna haweenkii nebigu sala allahu alay slam dhammaantood waxay qaateen in ay nebiga kula noolaadaan nolosha adag ayna insha allahu tacaala ku guulaystaan abaalmarinta weyne nebigu sala allahu calayh wasalam ilaahay uu siinayo haweenka nebiga waxaynu kasoo waranay maciishadu saasay u adkayd nebigu sala allahu calayh wasalam sidoo kale wuxuu ahaa mid u dabacsan oo u dhimbirsan oo u jilicsan oo ludfi iyo wanaag iyo u samafeli jiray haweenkiisa gaar ahaan caaisha radia allahu canha wa ardaaha waxaa ka mid ahaa samafalka ama kaftankaas ama wanaagga nebigu sala allahu calayh wasalam uu sameyn jiray haweenkiisa in ay caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay maalin ka dalbatay in ay daawato meel ay rag xabashi ahi ay ku tababaranayaan oo lagu tababaranaya dabcan waqtigaa waxyaalihii lagu tababaran jiray dee warmaha iyo seefaha iyo sida dagaalka loo galo lagu tababaranayo marka caaisha waxay tidhi yaa rasuul allah waxaan doonayaa inaan daawado nebiguna wuu ogolaaday sala allahu calayh wasalam dabadeedna caaisha waxa ay timi nebiga sala allahu alay wasalam gadaashiisa ayay soo istaagtay dhabarkiisa ayay istaagtay kadibna dhabankeeda waxay saartay garbihiisa nebiguna go-iisa ayuu saa u saaray uu ku qariyey waxayna daawatay tababarkii ay qaadanayeen dadkii masaajidka agtiisa ku tababaranayay subxaan allah nebiguna sala allahu alay wasalam uu dhiiri gelinayay kuwaas meesha joogay oo lahaa duunakum duunakum yaa bani larfida yacni wada wada oo kale uu dhiiri gelinayay nebigu sala allah alay slam reer bani arfidayn wada oo si fiican u tababarta buu nebiguna lahaa sala allahu alay wasalam caaisha markii ay dhammaysatay ee daawashadii ay daawanaysay ay dhammaysatay ayay ay ka dharigtay ayay ka noqotay meeshii oo iskaga tagtay nebiguna wuu u ogolaaday oo arrin mubaaxa ayay ahayd sidoo kale samafalkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu samafali jiray haweenkiisa waxaa ka mid ahaa iyo kaftankii uu la qaadan jiray haweenkiisa in maalin maalmaha ka mid ah ay caaisha radi allahu canha ay samaysay cunto cuntay karisay kadibna waxay hor keentay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahina waxaa ag jooga xaas kale oo uu nebigu u qabay waa zawda bintu zamaca markaas sawdina meeshay joogta marka cuntadiibaa rasuulka ag dhigtay sawdana waxay tidhi kaalena la cun marka waxaa jirta inta badan labada haweena la wada qabo waxaa iska jirta khiiro iyo ama hinaase iyo ama seyr dhexdooda ka dhex jira ayaa iska dhex jirta oo iska dabiici ah ilahay uu ka abuuray subxaan allah markaas zawda bintu zamaca waxay tidhi anigu cuni maayo cuntada iyadoo diidan inay cunto cunto ay cid kale samaysay subxaan allah gaar ahaan ay samaysay dee xaaska kale nebigu qabay caaisha marka waxay tihi cuni maayo caaisha waxay tihi waad cunaysaa zawda waxay leedahay cuni maayo caaisha waxay tidhi haddaanad cunin waan ku dhirbaaxay sawda waxay tidhi cuni maayo kadibna markii ay sawda diidayna cuntadii cunto caaisha ayaa dhirbaaxa qabato halkaa wejiga ayay kaga dhufatay subxaan allah ilaa xitaa cuntadii gacmaheeda kusoo sawirnaa wejigeediina uu ku sawirmay zawda waxay eegtay nabiga ilaahi sala allahu calay wasalam nabiguna wuxuu yihi ka jarada haddii dhirbaxa lagugu dhuftay dee dhirbaxadii dhirbaxadeedii ka jaro iyaduna way qabatoo dhirbaxa ayay ku dhufatay caaisha nebiguna waa qoslay sala allahu calayhi wasalam yacni musaaxa iyo kaftanka intaa la eg balu fiirsada ee dhex maraysay nebiga iyo haweenkiisii wuu wada qabay kadibna marka arrintaasi dhacday ayaa waxaa dhawaaqay cod dheer baa dhawaaqo wuxuu leeyay yaa cabdallah yaa cabdallah addoonkii ilaahayow addoonkii ilaahayow mise waaba cumar ibn alkhadaab radi allahu canhu oo nebiga ilaahay u yeedhaya sala allahu calayhi wasalam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam haweenkiisii kaca kaca oo dhaqa wejigiina oo meesha ka kaca waxayna tusinaysaa markaa dee dhacdadaasi in kaftanku uu bannaanyi oo nebigu sala allahu calayhi wasalam oo misaaxaas iyo samafalka iyo ludfiga iyo dhibirsanaanta iyo jiljileecaasi ay uga muuqatin haweenkiis waxaa kaloo ka mid ahaa samafalka nebiga sala allahu alay wasalam uu samifali jiray caaisha iyo haweenkiisa kaleba in ay caaisha ka sheekaysay inuu la caweyn jiray nebigu sala allahu calayh wasalam haweenkiisa wuu la caweyn jiray wuu sheekayn jiray wuu la kaftami jiray subxaana allah waxay tidhi caaisha waxay ka sheekaysay koob iyo toban haween ah oo xilligii jaahiligii noola yacni islaamka ka hor noola dumar bay ahaayeen marka koob iyo tobanka dumarka ahi waxay ku ballameen inaanay midiba mid mid waliba ay run sheegto oo waxay og tahay un ay ka waranto gaar ahaanna ay ka waramaan ragga qaba subxaana allah ina kaydahunna casiim dabadeedna koob iyo tobankii haweenkaa meesha fadhiyo waxay ku ballameen gabadh kastaaba inay ninkeeda ka waranto marka mid waliba ninkeediibay ka warantay mid waxay tidhi tii koowaad ninkaygu waa sidan waa nin dheer mid tii kale waxay tidhi waa nin gaaban mid waxay tidhi ninkaygu waa nin foolxun midba waxbay tidhi subxaana allah mid waxay tidhi ninkaygu waa geesi mid waa bakhayl laa ilaaha ila allah marka tii koob iyo tobnaad oo la odhan jiray ummu zarci ayaa waxay tidhi aniga ninkayga waxaa la yidhahda abu zarci subxaana allah oo ninkaygu waxay tidhi waan wuxuu ahaa nin deeqsiya buu ahaa bay tidhi nin aada u deeqsiyo aniga ii roon ayuu ahaa bay tii waxay tihi wuxuu aniga i suray dahab buu i suray wuuna i dhergiyey ila mayo aan ka cayilay oon ka naaxon ka buurnaaday subxaana allah wuu iga farxiyey bay tihi umu zarci ninkayga oo la odhan jiray abaazarci wuu iga farxiyey wuxuuna iga soo kaxaystay reerkayaga oo adhi yar leh wuxuuna iigu bedelay bay tihi geel iyo farda fara badan subxaana allah marka wuxuu ahaa nin aada u deeqsiya ayuu ahaayo u roon xaaska uu qaba ee umu zarc kadibna ninkii abaasarci ahaa waxa uu arkay bay tidhi gabadh laba caruur oo laba wiil oo kuri wadata dabadeedna gabadhii labada kuray wadatay ayuu guursaday anigana wii furay aniguna waxaan guursaday bay tidhi nin kale ninkan kalena nin sidii abusarci oo kale dee deeqsi ah ma aha waa nin isaguna subxaana allah dabadeedna waxay in badan ka sheekeyn jirtay gabadhani ninkeedii hore qabi jiray abusarci ee u roonay deeqsiga ah nebigu sala allahu calayh wasalam isagoo la kaftamaya markaa caaisha markii qisadatan laga sheekeeyey ayuu wuxuu ku lahaa rasuulku sala allahu calayh wasalam anigu sida abaasarci oo kalean ku ah yacni sida ninkaa deeqsiga ahee ree gabadhiisii gabadhii uu qabay ee musarci u roonaa saasoo kalean ku ahay laakiin ninka abusarci ah dee xaaskiisii umu sarci ahaa wuu furay laakiin anigu kuma furaayo ayuu ku yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam dabadeedna caaisha intii faraxday ayaa waxay lahayd yaa rasuul allah adiga ayaa ka khayr badan abaasarci subxaana allah marka waxay ka mid ahayd tusaalayaasha aynu soo qaadan karno ee nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu la caweyn jiray oo uu la sheekaysan jiray haweenkiisa waxaa kaloo ka mid lahaa samafalkii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu u samafali jiray haweenkiisa inaanu weligii gacan qaadi jirin yacni weligii gacantiisa umuu qaadin gabadh iyo ninton nebigu sala allah alay wasalam marka dagaalka lala diriraayo gaalada waxbuu iska dhicin jiray ee diinta ilaahay la badbaadinayo ee loo dirirayo jidka ilaahay laakiin marka kale mujtamaciisa iyo bulshadiisa uu dhex joogo weligii gacan umuu qaadin addoon ama gabadh ama cid bulshada muslimiinta ka mid ah haddaanay xad ka mida xuduudda islaamka aanay aanay jebinin sala allahu calayh wasalam sidoo kale uu raalli gelin jiray haweenkiisa gaar ahaan caaisha radi allahu canha oo caaisha dee carabyo labadiisa dambe way isqaniinaan iyagoo ah haddana kuwa isugu dhow de marka caaisha iyo nebigu sala allahu calayh wasalam nolol baa la wada nool yahay waa la isqaban karaa arrin baa la isku dhaafi karaa marka caaisha wuu raalli gelin jiray markay cadhooto radi allahu canha maalin waxa usoo galay nebiga sala allah alay wasalam abaabakr oo caaisho dee aabaheed ah marka caaisha wuxuu arkay caaisho codkeeda sare ugu qaadaysa rasuulka ilaahay sala allahu caleyh wasalam dabadeedna abubakar oo dee aabaheed ahaaba wuxuu ku yidhi inantaydiyay codkaaga saraha ugu qaadin rasuulka ilaahay sala allahu caleyh wasalam isagoo uga jeeda de yacni yani yaanay cuquuba kugu dhicin haddaad codkaaga sare ugu qaadid rasuulka ilaahay sala allahu caleyhi wasalam kadibna nebigaa soo dhex galay markuu nebigu soo dhex galana ababakar waa baxay nebiguna sala allahu caleyh wasalam wuu raalli geliyey ilaa maya ay caaisha ka qososhay markaasuu abubakar soo galay isagoo maqlaya caaisha qosolkeedii markaasuu lahaa iga qeyb geliya farxadiina sidaan u arkay diriirtiina yacni markii ay caaisha codkeeda sare u qaadaysay sidaan u arkay bal iga qeyb geliya farxadiina iyo markaad qoslaysaana nebigu sala allahu caleyh wasalam sidoo kale wuu cadaalad samayn jiray haweenkiisa oo wuxuu uga cadaalad samayn jiray dabcan wuxuu awoodaya isagoo wuxuu awood u haysta ama u kari karayo ayuu ugu cadaalad samayn jiray waxaa ka mid a waxaad awoodi karaysid de waxaa ka mid a nafaqada iyo biilka waa inay haweenka aada wada qabtaa aada ugu cadaalad samaysaa xoolaha iyo hantida waxaa ka mid a maalmaha oo inaanad gabadhna shan casho siinin gabadhna laba maalmadaad siinin ay cadaalada noqotaa gabadh kastaba maalinteeda iyo habeenkeeda subxaan allah laakiin qalbiga dee qalbigu ilaahay baa dee gacantiisa uu ku jira qofku wuxuu jeclaan karaa ciddii uu doono laba qof dee waad wada jeclaan karta laakiin jacaylkaasi hal boos hal meel ma wada gaari karo dee qofunbaad mar walba aada aada usii jecesha marka rasuulku sala allahu alay wasalam dee qalbigiisa isagu muu kontarooli karaynin ee nebigu wuxuu aada usii jeclaa dee xaasaskiisii caaisha ayuu aada uga sii jeclaa arrin aada u cadna way ahayd oo waxaa ka mid ah axaadiista deena tilmaamaysa inuu nebigu sala allahu aleyh wasalam uu aada u jecla caaisha inuu anas bnu malik radi allahu canhu uu yidhi jacaylkii ugu horeeyey islaamkaba wuxuu ahaa jacaylkii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu jeclaaday caaisha radi allahu canha jacaylkaasna waa ka keenay in dadka ama saxaabadii rasuulka sala allahu aleyh wasalam ay hadiyadda keenaan maalinta uu nebigu sala allahu aley wasalam u leeyahay guriga caaisha subxaan allah yacni nebiga sala allah alay wasalam hadiyad baa la doonayaa in loo keeno hadiyadaasi ama cunto ha noqoto ama weel ha noqoto ama waxyaala la sadaqaysanaya ha noqoto muslimiintu ay sadaqaysanayaan cid kale loo siinaya ha noqoto waxay la sugi jireen maalinta uu nebigu caaisho laleeyahy maadaama nebigu dee xaasas badan uu leeyahy subxaan allah dabadeedna waxay keentay arrintaasi inay haweenkii kale ay ka cawdaan caaisha waxa u yimaadeen ummu salama oo iyaduna ahayd dee mid ka mid a xaasaskii rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxayna ku dhaheen ummu salamay nebiga u sheegay waxaad tidhaahdaa haweenkii kale waxay ka cabanayaan caaisha oo iyaguna waxay doonayaan dee khayrka inay ka qayb qaataan sida ay caaishaba dee khayrka uga qayb qaadanayso ee markii hadiyada loo keeno dee iyaduna ay usii bixinayso khayrkaas in anaguna ka qayb qaadano ayaan doonayn marka umu salama radi allahu canha iyaduna nebiga ayay u sheegtay habeenkii ama maalintii uu la lahaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa ka aamusay maalintii kale nebigu markuu haddana umu salama kusoo noqday umu salama sidii bay haddana ugu sheegtay maalin kale haddana markuu nebigu kusoo noqday sala allahu aley wasalam sidii bay umu salama haddana radi allahu canha ugu sheegtay kadibna nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ummu salamay dhegayso ha igu dhibin caaisha maxaa yeelay allan ku dhaartay buu leeyahay nebigu sala allahu caleyh wasalam iyada oo keliya ayaa waxyigu igu soo degay anigoo go-al la huwan haweenka kale markaan la joogo ama markaan go-al la huwanay ama frashka aan joogno waxyigumuu soo degin laakiin caaisha radi allahu canha waxay kaga duwaneed haweenka kale nebiga sala allahu caleyh wasalam isagoo go-al la huwan ayuu waxyiga iyo qur-aanku ay kusoo degi jiraan subxaan allah marka waxay ka mid ahay fadliga ay dheer tahay caaisha haweenka kale uu nebigu sala allahu aley wasalam uu la qabay camr ibni caas radi allahu canhu wuxuu weydiiyey nebiga sala allahu aleyh wasalam yaa rasuul allah yaad ugu jeceshahay dadka deetana nebigu wuxuu yihi sala allah alay slam si barheedh ah waxaan ugu jeclahay buu yihi caaisha kadibna nebigu camru ibni caas wuxuu yihi raggana yaad ugu jeceshahay rasuulka ilaahayo wuxuu dhahay markaa rasuulku sala allah alay slam aabaheed abaabakar dadka waxaan ugu jecelahay caaisha raggana waxaan ugu jecelahay aabaheed subxaan allah marka waxay ahayd arrin aanu nebigu sala allah alay wasalam aanu qarin jirin ee uu si caddaan ah uu u sheegi jiray inuu caaisha uu aada u jecelya sidoo kalena dee haweenkii kale way qireen in uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu jeclaa caaisha oo caaisha habeenkii ay geeriyootay ummu salama waxay tidhi oo dee ka mid ahayd xaasaskii rasuulka sala allahu alayh wasalam caa-isha waxay ahayd gabadhii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ugu jeclaa sawda bintu zamcana ayaduna gabadh waayeelaba ahayd waxayna ahayd dabcan gabadhii koowaadee nebigu uu guursado markii ay dhimatay xaaskiisii khadiija bintu khuwaylid dabada sawda ayuu guursaday kadibna waxaa ku xigtay caaisha marka sawda gabadh weyn bay ahayd oo waayeel ah waxayna uga tanaasushay maalinteedii caaisha radi allahu canha wa ardaaha iyadoo doonaysa inay nebiga sala allahu calayhi wasalam ku raaligeliso oo maadaama uu caaisho nebigu sala allahu alay wasalam aada u jecla waxaan kasoo warramnay jacaylkii nebigu sala allahu alay wasalam uu u qabay caaisha iyo aabaheed waxaan kaloo kasoo warramnay ludfigii iyo wanaaggii iyo dhibirsanaantii nebigu sala allahu calayh wasalam uu u dhibirsanaa ee uu u dabacsanaa haweenkiisa gaar ahaana caa-isha iyo kaftankii uu la wadaagi jiray iyo caweyskii uu la caweyn jiray haweenkiisa taariikhda caa-isha radi allahu canha waxyaalaha ugu waaweynee nolosheeda dhacay waxaa ka mid ahaa al ifk been abuuradkii weynaa ee laga been abuurtay caa-isha radi allahu canha ee laga sheegay lagu tuhmay xumaanta subxaan allah iyada iyo saxaabigii kale qaaliga ahaa safwan ibni mucadal radia allahu canhuma fitnadan waxaa abaabulay oo ka dambeeyey nin munaafiq ahaa ama ra'su lkufri wاnnifaaq cabdillaahi bnu ubay bnu salool ninkaas munaafiqa ah ayaa ka dambeeyey oo maleegay fitnadatan caaisha radi allahu canha waxay soo raacday safar ka mid a safaradii nebigu sala allahu alayh wasalam uu safri jiray sababtuna waxay ahayd nebigu sala allahu alay wasalam duulaan iyo ghaswa ayuu qaadayay marka uu duulaan uu baxayana nebigu sala allahu alayh wasalam haweenkiisa cidda qofka raacaya nebigu sala allahu alay wasalam wuu u qori tuuri jiray maadaama haweenkiisu ay badan yihiin wuu qori tuuri jiray ta markaa qori tuurkeeda ama nasiibkeedu uu soo baxo ayaa nebiga raaci jirtay deetna waxaa soo baxday caaisha caaisha way soo raacday safarkiibay soo raacday awr baa lagu soo qaaday ama ratigii hawdaj ayaa loo sameyn jiray hawdajku waa maxay hawdajku waxa weeye awrka ama ratiga waxaa dusha laga saari jiray qol yar oo dhiga yaryar leh oo ruuxa dumarka ah la gelin jiray halkaa si uu ay uga hadhsato milicda iyo roobka iyo wixii la midka ah marka hawdaj baa la dhahdaa awrka dushiisa ayaa lagu sameyn jiray markaa qolkaa yar ayaa caaisha gashay awrka dushiisa ah safarkiina waa lasoo baxay marka duulaankii waa la duulay saxaabadii iyo nebigu sala allahu alay wasalam duulaankii way guulaysteen soo noqodkii markii ay soo noqdeen ayaa meel u dhow magaalada madiina ayay yimaadeen halkaa markay yimaadeen bay ku degeen marka caaisha radi allahu canha waxay doontay inay xaajadeeda gudato way baxday meeshii safarku ay joogeen bay ka dhaqaaqday meel kale qabatay halkaa markay xaajadeedii kusoo gudatay ayaa waxay weyday silsiladii ay laabteeda ku sidatay subxaan allah silsiladii baa raadisay markaasay u raadinaysay u baadigoobaysay ayay wakti ku qaadatay kadibna safarkii meesha joogay ayaa dhaqaaqo meeshiiba ka tegay subxaan allah caaisha waxay leedahay imaysan tabin saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam awrkayga ama hawdajkii aan ku jiray inaan ku jiro imaysan tabin oo waxay moodayeen inaan ku jiro hawdajka maadaama ay caaisha ahayd da-deeduna ay yarayd ayna ahayd gabadh aada aan hilib badan aan lahayn markii dambe yani waaqacadan wixii ka dambeeyey ama dhacdadan wixii ka dambeeyey caaisha hilib badan baa fuulay laakiin marka kan waxay ahayd gabadh yar ama aan hilib badan lahayn markaa maysan tabin culays badanna may lahayn waa la qaaday way iska bixeen markaa safarkii caaisha silsiladii sida u baadi doonaysay way soo noqotay way heshay marka meeshii awrkeedii uu ka kacay ayay silsiladii ay ka heshay laakiin waxay u timi meeshii oo safarkii maxay ay ka dhaqaaqeen subxaan allah safarkii way tageen marka marka caqligeedii iyo garaadkeeday adeegsatay waxay tidhi haddaan ka daba tago mudda igu qaadanaysaa ee kollaba markay i tabaan inaanan hawdajka ku jirin dib bay igu soo noqonayaan meeshii aanay ka tageen aan iska fadhiisto halkiiba iska fadhiisatay marka iyadoo doonaysa ama rajaynaysa inay cidi ka daba timaado oo halkan ugu timaado ay ka qaado laakiin intii ay meesha fadhiday ayaa qoraxdiiba madoobaatay dabadeedna way lulootay wayna seexatay subxaan allah waxaa markaa jiray saxaabiga la ydhaahdo safwan ibni mucadal radi allahu canhu wuxuu ahaa saxaabi ka dambeeya safarka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam oo alaabada dhacda iyo safarkaa marka uu meesha ka tago alaabada dhacda ama xoolaha baxsada waxyaalahaasoo kale ka daba iman jiray oo qaadi jiray marka saxaabigiibaa yimi meesha wuxuu arkay markaa qofka kan yacni madowga qofkaasuu arkay waana xilligii xijaabka lasoo dejiyey bay ahayd xijaabka ama jilbaabka lasoo dejiyey oo allahu allaha subxaanahu watacaala yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wabanaatika wanisaai lmuminiina yudniina calayhina min jalaabibihina yacni aayaadkaasi ay soo degayeen uu lahaa allah subxaana watacaala nebigi ilaahayo waxaad ku tidhahdaa haweenkaaga iyo hablaha aada dhashay iyo haweenka muslimiintoo dhan dhammaantood waxaad ku tidhaahdaa inay jalbaab dushooda ay saaraan yacni inay cawradooda asturaan jidhkoodana ay asturaan oo xijaab iyo jalbaab ay ay qaataan marka xijaabka ama aayaadka xijaabku markay ay soo degeen kadib ayay ahayd marka caaisha xijaab ayay sidatay marka mugdigaa markuu arkay iyo xijaabka qofka sita ayuu kusoo dhawaaday safwaan ibnu mucatal radia allahu canhu dabadeedna markuu soo dhawaaday ayuu gartay inay caaisho tahay waayo wuxuu yaqaanay caaisha markaan xijaabku aanu soo degin ka hor ayuu yaqaanay markii uu gartayba wuxuu yihi zawjatu rasuulillah waa xaaskii rasuulka ilaahi sala allahu alay slam dabadeedna wuxuu sameeyey istirjaac wuxuu yihi inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun kadibna markuu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun uu yidhi ayay caaisha baraarugtay oo indhaha ay kala qaatay waxay aragtay saxaabigan safwaan ibnu mucatal oo dul taagan oo istirjaacaas ama inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun akhrinaan kadibna waxay tidhi caaisha allan ku dhaartay kelmad kale imuusan odhanin ee intuu awrkii fadhiisiiyey ayuu halkaa u baxay oo iga fogaaday uuna igu dhahay fuul awrka deetana awrkiibay soo fuushay wuxuuna hogaanka ayuu soo qabtay oo wuu soo kaxeeyey marka safwaan wuu keenay safwaan oo awrkii hogaaminayay iyo caaisha oo awrkii saaran ayaa waxay soo gaadheen magaaladii madiina xilli duhur ah oo safarkii uu yimid ee uu degay magaalada madiina ayay yimaadeen kadibna waxaa arkay ninkii la odhan jiray cabdilaahi ibnu ubay ibnu salool markii ay soo gelayeen magaalada madiina ayuu arkay wuxuuna ku tuuray khadfi yacni xumaan ayuu markiiba ku tuuray labadii saxaabi wuxuu yihi wallahi maa salima minhu wamaa salimat minhu subxaan allah allan ku dhaartay iyaduna kamaysan nabadgelin isaguna kamuusan nabadgelin ayada isagoo uga jeeday macnaha xumaan inay dhex martay walciyaadu billaah kelmadaas iyo weedhaas buu saa ugu tuuray kelmadiina waxaa markiiba faafiyay munaafiqiintii magaaladii madiinaba way ku dhex faaftay subxaan allah ilaa iyo ay heer ka gaadhay faafintaas sidii loo faafinayay in dad ka mid ah muslimiinta hadda munaafiqiinta dad ka mid ah muslimiintu in ay weedhihii ku hadlaan oo qadfigii iyo xumaantii ay ku tuhmaan labadii saxaabiya caaisha iyo safwaan radia allahu canhuma saxaabiyaadkaas ama dadkaas saxaabada rasuulka ee muslimiinta kami ee ku hadlay waxaa ka mid ahaa xasaan ibnu thaabit shaaciru rasuulillah gabayaagii rasuulka xasaan ibnu thaabit la odhan jiray waxaa kaloo ka mid ahaa saxaabigii la odhan jiray mastax oo ka mid ahaa saxaabadii ka qayb gashay dagaalkii beder maalinta tan fitnadan wuu ku dhacay oo isaguna wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ku hadashay ee weedha ama xumaanta ku tuhuntay caaisha radia allahu canha waxaa kaloo ka mid ahaa gabadh la odhan jiray xanna bintu jaxsh oo ay walaala ahaayeen xaaskii nebigu uu qabay zaynab bintu jaxsh la odhan jiray laakiin u fiirsada dumarka inta badan waxaa ka dhex dumarka la wada qabo waxaa ka dhexeeya hinaase waxaa ka dhexeeya masayr hiiro waxyaala noocaas ah mid ka mid ah haweenka nebiga sala allahu caley wasalam kumaysan hadlin arrintaas mid walba waxay lahayd afkeeda ayay xidhatay waxayna wada dhaheen caaisha xumaantaasi kama suurtowda subxaan allah ayada oo weliba ay dahinaasahaas iyo iyo maseyrkaasi uu ka dhexeeyo subxaan allah laakiin gabadha tan ay walaalaha yihiin zaynab bintu jaxsh ayaa iyadu ishankari weyday xanna bintu jaxshi lo odhan jiray iyaduna way ku hadashay marka saddexdaas saxaabi ayaa ku hadlay iyagana markii dambe aayaadku ay soo degeen waxa waxa lagu qaaday xad xadulqadfi siddeetan jeedal baa mid walba laga jaray subxaan allah marka caaisha waxay tidhi warka kale anigu maan ogeyn gurigaygi baan iska tegay waanan xanuustay si dar ilaahay bay iskaga xanuunsatay markiiba warkana maysan ogeyn waxay tidhi waxa aan dareemay ludfigii iyo wanaaggii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ii geli jiray markaan xanuunsanayo ama markaan cabanayo ayaan ka waayey marka waan dareemayna arrini soo korodhay laakiinse maan garanayn bay tiri wuxuu wuxuu yahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa caaisha radi allahu canhaa way baxeen ayada iyo gabadha la dhado ummu mastax marka waxay u baxeen inay xaajo soo gutaan oo magaalada madiina meel ka yara baxsan bay qabanayeen subxaan allah wakhtigaa suuliyada iyo musquladu guryaha dhexdooda kumaysan oolin ee bannaanka ayay dumarku qaban jireen subxaan allah weliba xilliga habeenka ah laa ilaaha ila allah marka caa-isha way baxday iyo ummu mastax markii ay soo noqdeen ayaa ummu mastax ayaa maradeeda ku kuftay oo ku turunturootay markay kuftay bay tidhi taciba mastax hoog ha u sugnaado ama ninkaas dhibaata ha soo gaadho mastax la dhaho mastaxna waa wiil iyadoo ay dhashay subxaan allah markaase caaisha waxay tidhi subxaan allah ma nin saxaabada rasuulka ka mid ah kana mid ahaa raggii ka qayb galay dagaalkii beder ayaad caayaysaa ama aada habaaraysaa subxaan allah ummu mastax waxay ku tidhi caaishoy miyaanad ogeyn ninka mastax la dhahaa wuxuu kaa sheegayo waxay tidhi muxuu iga sheegayaa warkiiba waa u sheegtay subxaan allah in xumaan lagu tuhmay ayada iyo safwaan ibnu macadal oo warkaasi magaalada madiinaba uu ku dhex jiro muddo ku dhow bil nebigana xilligaa wax waxyi ahiba umuusan imanin bil ku dhan waxyigu kumuusan imanin sababtoo ah ilaahay wuxuu doonayey subxaanahu wa tacaala inuu imtixaamo dadka muslimiinta ah ibtilaa iyo imtixaan in laga qaado ayay ahayd caaisha waxay tidhi anigoo warwarsan oo murugaysan oo walbahaar iyo tiiraanyo ay iga muuqataan soo noqday marka waan ooye laba casho ayay oonaysa ilamaa iyo beerkayga ama kabidkayga uu ku dhowaaday inuu afkaba kasoo baxo subxaan allah yacnii qof bal waxaad qiyaastaa ruux beri ah oo aan xumaan samaynin oo waxa lagu tuhmayaana ay tahay sharafteedii dhowrsanideedii iyo cifadeedii laa ilaaha ila allah waa arrin aada iyo aada u daran subxaanaka yaa cadiim kadibna caaisha radi allahu canha way oyday rasuulka ilaahayna way weydiisay sala allahu calayhi wasalam dabeedsna waxay ogaatay in warkii uu ku faafay magaalada madiine oo dhan nebiguna sala allahu calayhi wasalam siaan soo sheegnay wuxuu odhan jiray markuu soo galayo kayfa tiikum bal tiinin ka warrama yani isagoo ka warramaya caaisho ka warrama iyado caaishana waa tii inoo sheegaysayna lahayd waan ka warwarsanaa inay arrin jirto waayo nebigu sala allahu alay wasalam ludfigii iyo wanaaggii aan ku aqaanay markaan cabanayo ama markaan cawanayo ayaan ka waayay bay tiri dabeetana nebiga sala allahu alay wasalam ayay ka idan dalbato waxay tidhi rasuulkii ilaahay ow ii ogolow inaan qabto gurigii aabbahay iyo hooyaday way tagtay marka gurigii aabaheed iyo hooyadeed umuromaan ba timi umuromane hooyadeed ah way weydiisay waxay tidhi hooyo arrinta tan ka war way u sheegto waxay tidhi caaishay dhegayso gabadh ma jirto ninkeeda boos ku leh haddayba jirto gabadhaasi diradira laha ayaa iskaga badan yani xaasidkaa iskaga badanayo hadday gabadhu qalbiga ninkeeda ay boos ku leedaho ninkeedu uu aada u jecel yahay diradiraalaha ayaa iska badanaya ayay ku dejisay umuromaan caaishana waxay tidhi subxaan allah laakiin arrintani dadkii o dhan way ku wada hadleen dadkao dhanna way ku wada hadleen waana loo sheegay subxaan allah waxay bilowday markaynay oydo oo ay halkaa ka bilowdo murugadii iyo dhibtii faraha badneed ee wakhtigaa soo gaadhay nebiguna sala allahu calayhi wasalam markay dhibtii isaga laftigiisu ay ku badatay waayo dhibtu waxay soo gaadhay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo dee qoyskiisii ah iyo qoyskii abubakar radia allahu canhu oo dee caaisho isaga ayaa dhalay oo aabaheed ahaa marka nebiga iyo abubakarba si isku mid ah ayay dhibtaasi u taabatay nebigu cali buu u yeedhay iyo usaama ibnu zayd wuu weydiiyey marka wuxuu ihi bal ka warrama arrintani caaisho miyay ka suurtowdaa usaama ibnu zayd wuxuu dhahay rasuulka ilaahayow caa-isho kama suurtowdo arrintaasi waa been abuurad been laga sheegaya buuri cali bn abi aalib radi allahu canhu wuxuu dhahay rasuulka ilaahayow haweenku way fara badan yihiin haweenku way fara badan yihin isagoo uga jeedaya rasuulka ilaahay yaani yacni mushkilad weyn kugu noqonina haddii aad shakiba qabtid dee iska sii daa miskiinada dano oo haweenkaa kale faraha badan lamidka layska guurso isagoo arrintaa uga jeeda nebigu sala allahu alay wasalam waxaa kaloo uu faray gabadh guriga caaisho ka joogi jirto ka shaqayn jirto bariirah la odhan jiray in la weydiiyo gabadhiina waa la weydiiye waxay dhihi bariiray bal ka waran caaisha arrinta tani miyay ka suurtowda bariira waxay tidhi kama suurtowdo caaisha wax warana arrinkan kama hayso suurtagal kamana aha caaisha inay xumaan ama arrinta noocaas ah ay samayso subxaan allah kadibna waxaa la yidhi waxay tidhi markaa bariira haddii laga fursan waayo inaa caaisho wax xun ka sheego waxa ay ceeb leedahay oo keliya maadaama caaisha ay da-deedu yar tahay in marka ay cajiinka ay samayso yacni qooshka markay qaraacdo ee ay samayso waxyaalaha cuntada ah markay samayso ay habeenkii ka seexan jirtay dabadeedna mayeedhaanka iyo riyaha iyo adhiga ayaa soo geli jiray guriga oo cuni jiray ceebteeda intaasoo keliya ayay leedahay bal waxaad qiyaastaa ruux dhan oo bani aadam ahoo ilaahay abuuray oo la yidhi ceeb ka sheego ceebtii hal ceeb loo sameeyey halkaa ah inay cuntada ka seexato dabeetna mayeedhaanku ay soo galaan ay cunaan laa ilaaha ila allah nebigu sala allahu calayhi wasalam maalintaas wuxuu tegey masaajidka wuuna khudbadeeyey mimbarku istaagay isagoo leh yaa iga qabanaya nin igu dhibay aniga ehelkay welibana sidoo kale saxaabi aanan wax khayr ah mooyaane wax kale aanan ku ogeyn isagana ka been sheegay ninka ayaa iga qabanaya marka dee ninku wuu caddaa waa la garanayay ninka arrintatan maleegay inuu yahay munaafiqii weynaaye cabdillaahi ibnu ubay ibnu saloolo dee reer khasraji ahaa yacni qabailka ansaareed kasii ahaa khasraji ahaa subxaan allah waa la garanayay marka inuu ninka yahay dabadeedna saxaabigii sacad ibnu mucaad oo reer aws madax u ahaa ayaa wuxuu dhahay rasuulkii ilaahayow haddii uu ninkaasi qoladayada yahay waanu kaa qabanaynaa kurtiisana waynu goynaynaa yacni waan dilaynaa ninkaas waanu khaarijinaynaa haddiise uu yahay walaaladayadoo nimankanan walaalada nahay reer khasraj haddii uu yahayna waad nafaraysaa unade waanu dilaynaa waanu khaarijinayn arrintaa markuu sacad ibnu mucaad uu yidhi radia allahu canhu ayaa waxay ka xanaajisay madaxii qabaa'ilkii reer khasraj ee saxaabigii isaguna qaaliga ahay sacad ibnu cibaada la odhan jiray marka wuxuu yidhi saacad ibnu mucaadow arrintaa waxaad u tidhi adigoo og inuu ninkani uu yahay qabiilkayga reer khasraj inuu yahay baad saa u tidhi yacni waan dilaynaayo waad nafaraysaa waan dilaynaa saa waxaad u tidhi maxay adigoo og inuu ninkaasi uu yahay qabiilkayga dabadeedna waxaa kacay saxaabi kale oo uu sayid ibnu xadayr lo odhan jiray markaasuu yidhi sacad ibnu cibaadow munaafiq baatay munaafiq munaafiqiinta kala difaacaya baatay subxaan allah arrintii way qadhaadhaatay markaa oo saxaabadii barhtankoodii bay ka bilaabanto inay iscaayaan nebiga hortiisiina in ay isku qabqabsadaan oo ay iscaayeen kadibna nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu arkay ayuu dejiyey oo u lahaa qabyaalada ka taga dacuuha fa innaha muntinah waar ka taga qabyaalada waa qurhane nebigu sala allah alay wasalam markaa uu dejiyey waa kala dejiyey saxaabadiina way kala dareereen oo masaajidkiibay ka baxeen kadibna rasuulka ilaahay baa sala allahu calayhi wasalam gurigii caaisha ay joogtay yimi ayadoo gabadh kale oo reer aansaariyad ah ay la joogto caaishana saan soo sheegnay way ooynaysay muddo laba casho ah nebigana waxyigii kuma soo degin hal bil oo iska dhan isagoo wallahu doonaya subxaana wa tacaala in la imtixaamo ummadda muslimiinta marka rasuulku markuu soo galay caaisha ayuu wuxuu ku yihi caaishoy waxa iga kaa soo gaadhay arrinka sidaa iyo sidaa yacni warka sidaas iyo sidaas ahba iga kaa soo gaadhay ama haddii aad beri aad tahay ilaahay wuu ku beri yeelaya yani haddii aanad dembi aanad samaynin ilaahay wuu ku beri yeelaya haddaadse dembi gashay ilaahay u toobadkeen oo dembi dhaaf weydiiso hadduu ruuxu ilaahay u toobadkeenu dembi dhaaf weydiisto ilaahay wuu ka aqbalay saasuu dhahay markaa rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam caaishana waxay tidhi waalidkeed bay la hadashay dee aabaheed oo ay tidhi aabbay u jawaab rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam abubakarna waa ka gaabsaday inuu u jawaabo rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam kadibna yadiibaa hadasho oo waxay tidhi haddii aan idinku dhaho beri baan ahay ima rumaysanaysaan ilaahayna wuu og yahay inaan beriba ahay waxaanan odhanayaa unbay tidhi sidii uu nebi yuusuf calayhi salaam aabbihi uu dhahay ee uu yidhi fa sabrun jamiil samir wanaagsan ilaahay baanan kaashanaya waxaa la sifaynaya ilaahay baan ka kaashanaya ayaan odhanayaabay tidhi yacni waa weedhihii uu nebi yacquub calayhi salaam uu lahaa markii uu wiilkiisii nebi yuusuf calayhi salaam ceelka lagu riday kadibna caaisha radia allahu canha waxay ku laabatay furaashkeedii iyada oo murugaysan oo iska ilmaynaysa laakiin intii uu halkaa joogayba nebigi ilaahay sala allahu calayhi wasalam waxaa qabtay wixii qaban jiray marka waxyiguu kusoo degaayo saxaabaduna way garan jireen marka waxyiguu kusoo degi jiray rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam waxaana soo degay aayaadkii tilmaamayay ama sheegayay inay caaisho beri ay tahay iyada iyo saxaabigii kale ee beenta laga sheegay ama ifkiga iyo been abuuradka laga sheegay safwan ibni mucadal radia allahu canhu kadibna markay aayaadkii ay soo degeen buu nebigii ilaahay qoslay oo farxay markaasu wuxuu dhahay caaishooy bushaarayso ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku beri yeela markaasi caaisho hooyadeeda oo muroomaan ahaydba waxay ku tidhi "Ca- caashooy kac oo nebiga sala allahu calayhi wasalam uu mahad celi caaishana waxay tidhi isaga uma mahad celinaya waxaan u mahad celinayaa rabbigii iberi yeela caaisha iyadoo warka kan ka sheekeynaysa ama qisadan ka sheekeynaysa waxay tidhi wallaahi nafteyda waxaan ku xaqirayaa ismaan lahayn bay tidhi aayaat yacni ilaa qiyaami saaca la akhrin doono masaajid kastana laga akhrin doono xilli kasta iyo goob kasta la akhrin doono way kugu soo degaysaa ismabaan lahayn bay tidhi marnaba laakiin inaan beri ahay waan isogaayo ilaahay inay beri yeelayo waan isogaa ee waxaan islahaa il- nebiga sala allahu alay wasalam ariyaa lagu tusaya ama malagaa si kale uga imanaya ama waxyi kalea si kale uga imanaya ee ismaan lahayn marnaba aayaad baa soo degi doona adiga ku beri yeelaya oo meel kasta iyo goob kasta iyo xilli kasta la akhrin doono ismabaan lahayn bay tidhi allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay calaamad iyo astaan een, iyo aayaad la akhrin doono ilaa yowma alqiyaamaha allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka waramaya been abuuradkan waxa uu yidhi ina aladiina jaauu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum dhab ahaantii kuwa la yimi ifkiga weyn yacni been abuuradka aada u weyn waa koox idinkeedi ka mid a yacni waa qolo sheeganaysa muslimiin ha u malaynina inay tahay arrintaasi shar ee waxay tahay khayr bay idin tahay buu nebigu ayuu allah yidhi subxaanahu wa tacaala likulli imri'in minhum maktasaba min alithmi ruux kastaaba wixii uu kasbaday ee dembi ah ayuu mudan yahay waaladii tawallaa kibarahu minhum lahu cadaabun aliim ka dhabarka jeediyey isagoo kibirsan sii jeestay soomaha ka kaa waxa u sugnaaday cadaab aada u daran waxa weeye cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool waa ninkii een, dhagartatan iyo fitnadan iyo been abuuradka kan maleegay ee ugu horeeyey ee dadka iyo mujtamaca muslimiinta ku dhex faafiyey een, faaxishadaas iyo qurunkaa ku dhex faafiyey wey marka kaas ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u ballan qaaday inuu cadaab gelaayo saddexdii kale saxaabi ee iyagu ku hadlay arrinta tan ee ku dhawaaqeen kasoo sheekeynaynay een, ayagana xaddulqadfi baa lagu qaado min sideetan jeedal ayaa la garaacay alle wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala isagoo sii wada aayaadkii beri yeelaya caaisha رضي الله عنها لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين bal haddii markii ay muuminiintu ay maqleen i- muuminiinta yacni raggii muuminiinta ahaa iyo haweenkii muuminaadka ahaa markii ay warka kan maqleen bal maxay naftooda khayr ugu malayn waayeen oo u odhan waayeen kaasi waa ifki iyo been abuurad caddaan ah maxay u odhan waayeen sida lowlaa jaa-uu calayhi biarbacati shuhadaa haddii ay la iman lahaayeen afar markhaatiyaal faid lam ya-tuu bishuhadaa'i fa ulaa'ika cinda allahi hum lkadibuun haddaanay la iman markhaatiyadaas kuwaasi ilaahay agtiisa waxay ka yihiin beenaalayaal yacni xaddul qadfi markaad samaysid qadfu lmu'minaat almuxsinaat alghaafilaat gabadh mu'minad ah oo muxsino ah oo dhowrsoon markaad xumaan ku tilmaamaysid waanaad la timaadaa afar markhaatiyaal haddii aanad afar markhaatiyaal la imaninna ilaahay agtiisa waxaa tahay beenaale walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu fi dunya waalaakhira haddii aanay jiri lahayn way jirtaaye fadliga ilaahay iyo dheeraadka ilaahay korkiina uu ku leeyahay haddaanay jiri lahayn way jirtaaye naxariista ilaahay haddaanay jiri lahayn way jirtaaye adduunyo iyo aakhiraba lamasakum fima afadtum fiihi cadaabun cadiim waxaa idin taaban lahaa warkii lagu doodayay een, sababtiisa waxaa idinku taaban lahaa cadaab aada u daran ayuu alla yidhi subxaanahu wa tacaala ida talaqawnahu bialsinatikum wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayina wahuwa cinda allahi cadiim xus buu alla leeyahay subxaanahu wa tacaala markaad iskugu tuurtuurayseen carabadina bal u fiirsada balaaqada iyo fasaaxada qur-aanka isku tuurtuurayseen ma sida kubadda sida kubadda la isugu tuurtuurayay sida loo faafinayay warkaa beenta ah iyo been abuuradka ah wataquuluuna biafwaahikum afafkiinana aad ku lahaydeen ama aad ku odhanayseen maa laysa fi maa laysa lakum bihi cilm waxaydan warba wahayn waxaydaan warba u ahaynon cilbiba aydaan u lahaynon markhaatiba aydaan ka ahayn markaad faafinayseen aad ku odhodhanayseen markaad ku odhodhanayseen wataxsabuunahu hayina aanad u malaynayseen inay tahay arrintaas weedhaha aad dhahdhahaysaan inay tahay wax aada u fudud wahuwa cinda allahi casiim ayna tahay arrintaasi ilaahay agtiisa arrin aada u weyn ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم بل maxay u odhan waayeen markii aad maqasheen warka kan nooma habboona inaanu ku hadalno warka kan ilaahay baa xumaan iyo nuqsaanba ka dheer oo ka hufane warkaasi waa been abuureed weyn oo cad bal maxaa sidaa u odhan weydeen muuminiinay yacidukum allahu an tacuuduu limitlihi abadan in kuntum mu'miniin ilaahay wuxuu idin xasuusinayaa idinku waaninayaa idinku nasteexaynayaa inaad weligiin mar labaadaad ku noqotaan arrinkaas ama weedhahaasoo kale ama wax la mid ah idaydan weligiin aad ku noqonin haddaad tihidiin kuwa mu'miniina ama xaqa rumeeye haddaad tihidiin wayubayin allahu lakum alaayaati wallahu caliimun xakiim allana wuxuu idin caddaynayaa aayaadkiisa iyo aayaadkiisa iyo calaamadihiisa iyo astaamihiisa allana waa kii og ee cilmi u leh dadka been abuuradkan ka dambeeyey xakiimun xakiimna ah yacni xikmad u leh sharcigiisa iyo sharcigiisa iyo sida loo fulinayaba waa mid xakiimku ah ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha dhab ahaantii kuwa jecel in ay faafiyaan faaxishada iyo xumaanta ku dhex faafiyaan fi ladiina aamanuu kuwa rumeeya muslimiinta kuwa doonaya inay ku dhex faafiyaan qurun iyo fawaaxish iyo zino iyo qadfi lmuxsanaati alkaafilaat in lagu tuuro dad mu'minaata ah ama gabadh mu'minada oo aan warba u haynin xumaanteeda ama cirdigeeda iyo sharafteeda wax ka sheega kuwa wax kuwa jecele doonaya jecel had ya jeeraale inay faafiyaan kuwaasi lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira kuwa waxa u sugnaaday cadaab daran adduunya iyo aakhiraba adduunka inta joogaan baa kuwa lagu cadaabaya subxaan allah aakhirana cadaab ka daran baa u sugan wallahu yaclamu antum laa taclamuun buu rabbi yidhi subxaanahu watacaala allana dhab ahaantii wuu og yahay idinkuna ma ogidin kuwa jecel in ay faafiyaan faaxishada iyo qurunka iyo xumaanta subxaan allah marka aayaadkaas baa soo degay caaisha radi allahu canha wa ardaaha lagu beri yeelayo oo allahu tilmaamayo inay caaisha beri ka tahay sababta markaa keentay in waqacadan ama xaadisadan iyo dhacdadani ay dhacdona waxay ahayd inuu allah subxaanahu watacaala xikmado badan uu ka watay marka koowaad inuu rabbi subxaanahu watacaala uu doonayay inuu kala saaro dadka mu'miniinta ah iyo dadka munaafiqiinta ah oo munaafiqiinta laga dhex saaro dadka muslimiinta ah subxaan allah sidoo kalena rabbi subxaanahu watacaala wuxuu doonayay inuu dad mu'miniin ah sida caaisha oo kale in uu booskooda sare u qaado ama makaanada iyo booska ay ku leeyihiin ilaahay agtiisa iyo rasuulka agtiisa in la tuso mujtamaca muslimiinta ah intaas ayaynu maanta kusoo gebagabeyn doonaa insha allahu tacaala wallahu aclam wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh